Murtadiinta oo lagu jabiyey weerar ka dhacay Ceeldheer sadex iyo tobanka Rabiicu Thani kun afar boqol afartan iyo lix hijri lix iyo tobanka Oktoobar laba kun iyo afar iyo labaatan Ciidamada mujaahidiintu waxay maanta oo arbaco ah weerar qorshaysan ku beegsadeen ciidamo murtadiin ah oo dhaqdhaqaaqyo cadowtooyo ka waday deegaano dhaca bariga wilaayada islaamiga ah ee Galgaduud weerarkan ayaa ka dhacay deegaanka Gariile ee hoostaga degmada Ceeldheer halkaas oo ay cadowga murtadiinta ah ku dhibaateynayeen dadka muslimiinta ah iyagoo madaafiic ku garaacayay dhulka daaqa ah ee ay xoolodhaqatadu ku nooshahay dagaal xooggan kadib allaah ayaa jebiyey cadowgii murtadiinta ahaa waxayna dib ugu firxadeen goobihii markii hore ay ka soo duuleen waxaa inta aan xaqiijinay dagaalka lagu dilay toddoba-iyo toban murtad kuwaas oo laba-iyo toban ka mid ah ay cadowga uga carareen goobta dagaalka halka dhaawacuna uu gaarayo kow iyo labaatan askari khasaaraha cadowga intaas waa uu ka badan karaa iyadoo xogtu ay weli tahay mid horu dhaca mujaahidiinta ayaa sidoo kale allah fadligiis dagaalka ku soo qaniimaystay hub iyo rasaas cadowga uu ka cararay weerarkan ayaa qayb ka ah howlgallo xiriir ah oo maalmihii la soo dhaafay mujaahidiintu ka fulinayeen deegaano dhaca bariga wilaayada galgaduud halkaas oo ay ciidamo saliibiyiin ah iyo murtadiin dabadhilif u ah ka wadeen colaado ashahaadala dirnimo ah oo looga soo horjeedo ku dhaqanka shareecada islaamka allaah ayay mahad oo idil u sugnaatay guuleeyey addoommadiisa mujaahidiinta ah jab iyo guuldarrana dhexal siiyey cadowga islaamka iyo muslimiinta waxaan bogaadinaynaa geesiyada islaamka iyo halyeeyada mujaahidiinta ee difaacaya diinta allaah iyo wilaayaadka islaamiga ah kuwaas oo uu allaah gacmahooda ku cadaabay cadowga islaamka xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxay ballan qaadaysaa inay sii wadi doonto jihaadka ka dhanka ah isbahaysiga caalamiga ah ee saliibiyiinta iyo dabadhilifyadooda murtadiinta ah ilaa ay geyiga soomaaliyeed ka saarayso cadowga horarka ah ee ku soo duulay iyo ilaa diinta dhammaanteed ee allaah keliya u sugnaanayso allah waxa uu yidhi وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين